Maamulka degmada wadajir ee gobolka Banaadir ayaa kulan la qaatay saraakiisha laamaha ammaanka ee degmada kaas oo looga hadlayo dardargelinta amniga degmada wadajir ee gobolka Banaadir. Kulankan oo ay qayb ka ahaayeen maamulka degmada, laamaha amniga, iyo sidoo kale bulshada qaybahooda kala duwan ayaa looga hadlay sidii loo xoojin lahaa amniga degmada wadajir ee gobolka Banaadir. Maamulka degmada ayaana ka warbixiyay waxyaabaha kulanka looga wada hadlay iyo ujeedka loo qabtay.
dhammaan saraakiisha qaybahooda kala duwan kuwa talisyada eh, sida jarnaldhiga badan iyo turkisom taliyaha saldhigga degmada wadajir iyo taliyaha nabadsugidda dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaana wa tacaala oo inoo suurageliyay inaan isugu imaano shir aan isaga kaashanayno sidii aan u xaqiijin lahayn amniga degmada wadajir shirkaas oo go-aamo iyo waajibaad lagu dardargelinayo ammaanka aan ku wadaagnay ama ku wada qaadanay door adag Eh, waxaan bogaadinaa eh, bulshadii garsabaaley iyo dayniile ee cadowga iska qabateen eh, kuwa bambooyinka tuura haddii aalahaayeen iyo kuwa bistoolada isticmaalayo aad iyo aad ay u mahadsan yihiin dhammaanna waxaan rajaynayaa inay bulshooyinta soomaaliyeed iyo gaar ahaan kuwa gobolka banaadir iyo kuwa heer wada jirba inay iyaguna sidaas iyo si lamid ah ay uga hortegi doonaan waxaan rabaa markaa eh, inaan baaq u diro ku salaysan inaan ciidanka aan gurmad gaarsiino oon garab istaagno waxaa jiro gurmad oo gobolka banaadir wado iyo mid heer qaranaba waxaan rabaa inaan ka codsado mar labaad iyo mar saddexaad inaan garab istaagno ciidamadeenna taakulaynta dhiibno dhiiga geyno si aan annaga nabad ugu noolaano owlaadeenna iyo ubadkeenana ay nabad ugu noolaadaan si deganna wax ugu bartaan marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rajaynayaa inay waxaan ka codsanayaa inay dhammaan heer wada jir ay u diyaargaroobaan inay sameeyaan ama aan iswada samayno eh, gurmad eh, qaran oon ku taageerayno ciidamadeenna Kulankan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu dardargelinayo amniga islamarkaana ay ka qayb qaadanayaan laamaha amniga iyo bulshada ku nool degmada.